kadib dadaal ay muddo wadeen mas-uuliyiin ka kala tirsan dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland ayay ku guulaysteen kala qaadista maleeshiyaadkii dhowaan ku dagaalamay deegaanada galbeed ee gobolka mudug wadahadalla labada dhinac ay ku kala yeesheen deegaanadii ay colaadu ka jirta iyo magaalada gaalkacyo ayaa lagu gaaray qodobo horudhac u ah dhammaynta colaada si loogu gudbo gogol labada dhinac ay ku gorfeynayaan waxyaabaha soo celceliya colaada ciidamo ka kala tirsan madaxtooyooyinka puntland iyo galmudug ayaa la geeyey goobihii lagu dagaalamay waxaana ay ciidamada xaqiijinayaan xaaladda nabadgelyo ee deegaanka sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda maaliyadda puntland maxamed faarax amniga galdogob ilaa bandiirale inta u dhaxaysa galdogob ilaa bandiirale ma rabno ciidan dambe oo ka soo duula galdogob ama ka soo duula bandiirale ciidankan baa u xil saaran inay hubiyaan nabadda inay hubiyaan qodobadii lagu heshiiyey inay fulaan dadkeenna waxaan rabnaa inaan kula dardaaranno dhowr jeerna aanu u sheegnay dagaalku xal ma ah
wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug maxamed aadan gaboobe ayaa sheegay in ciidamada ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo isku dayda in ay carqaladaysan nabadda deegaanka waxaa noo suurtagalay qodobadii aan halkaan isla goobtaan aan ku gaarnay qaybaheedii ugu muhiimsanayd ayaa maanta halkaan noogu suurta gashay oo ahayd in maleeshiyaadka halkaan dirirtu ku dhex martay in lagu kala raro isla markaasna meeshii laga raray la dhigo ciidamadii labada madaxtooye ee puntland iyo galmudug halkaas oo ay ka shaqaynayaan xasilinteeda iyo nabad ku soo dabaaliddeeda cid kasta oo isku dayda in ay carqaladayso nabadda in ay carqaladayso wanaaggii iyo xabajoojintii halkaan lagu gaarayna tillaabo sharciya inay ka qaadaan ayay u fasaxan yihiin inkastoo mas-uuliyiinta maamulada ay hormuud u yihiin dadaalada nabad u raadinta colaadda galbeedka gobolka mudug haddana waxaa mas-uuliyiinta ku weeliya qaar ka mid a waxgaradka labada dhinac kuwa oo iyana ka hadlay dadaalada ka socda gobolka mudug ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa colaadda inuu ilahay naga damiyo nabad ilaahay subxaana wa tacala inuu na siiyo dadkeenna waxaa ugu baaqaynaa meel kastoo ay joogaan miyi iyo magaalaba inay ka shaqeeyaan nabadda iyo walaaltinimada iyo deers wanaagga inay ka shaqeeyaan
intii nabaddan ka soo shaqaysay iyo intii soo abaabushay oo ugu horreeyaan labada madaxweyne madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha puntland iyo wasiirada iyo xildhibaanada waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ayaad ka shaqayseene ilaahay khayrka hayna sii waafajiya allena waa ugu ducaynaynaa annaguna kan odayaal ahaan annagoo afka odayaasha ku hadlaaya si guud iyo si gaar ahaaneed nabadda gacan bira inaan ku qabanno way naga go'anta horena waa nooga go'nayd wasalaamu calaykum si kastaba ha ahaatee dagaalada ku soo laalaabta gobolka mudug ayaa intooda badan ku salaysan daaqa iyo biyaha waxaana dagaalada ay sababaan khasaaro dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyada dagaalama cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo